malaaig baa ilaalisa mar alla markuu sidaa u geeriyoodana wax alla wixii xayawaan joogay xasharaad markaasi kusoo dhaqaaqaan waayo gaarhkii dul taagnaa ayaa la waayey way rawaxeen markaasaa waxaad arkaysaa qofku inuu dhintay waxa lagu garanaya xayawaanka o dhan baa kusoo digaafaya midba siduu doonuu ka yeelaya malaa'igta in la jeclaado waayo malaa'igtu muminiinta oo u duceeyaan muminiinta oo u duceeyaan ilahay bay dembi dhaaf u weydiiyaan aliimaan bilmalaa'ika waa waa rukni aad u muhiima oo aad u weyn rukniga kaaxiga waxa weeyaan aliimaanu bikutub illahi caza wajal kutubta ilaahay soo dejiyey in la rumeeyo kataba yaktubu kitaaban waa kataba waa waa qoraalkii maktuub majmuuc weeyaan waa la ururiyey kutubta ilaahayna iyana sidaas si leeg afar nooc baa loo aaminaya horta in ilaahay soo dejiyey waa inaad aamintaan kuwa la magacaabay towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufi ibraahim waa inaad rumayso rumayn keliya inahay soo dejiye inaad rumayso kitaabka qur-aankaana waxaa isugu daraysaa isaga rumayn iyo ku camalfal ee ku hore lagu camalfali maayo ilaahay waa nasakhay kitaabka ka dambeeyey baa bedelay iyagiina waa ku cayaareen laakiin kitaabka qur-aankaa iimaan inaad rumayso iyo inaad ku camal fasho wixii akhbaaree lagugu warramo inaad qaadato wixii aan la nasakhayn ee kitaabkeenna ka midana waa in lagu camal falaa waxaa kaloo qofku aaminayaa qolooyinkaa hore hadday yihiin yuhuud iyo hadday nasaare yihiinba inay kutubtoodii bedeleen oo ha sii kala badnaadaane ay aad ugu cayaareen xadfan wa idaafa waxna way ka jareen waxna way ku dareen waxaanay ka jarin ama ku darinna way ka tallaabsadaan ama suulkaabay saaraan way qariyaan inta taagood isku dayaan waxaa rasuulka sala allahu alay wasalam laga wariyaa inuu arkay yahuudi iyo yuhuudiyad dameer la soo saaray oo la kala jeediyay dhabarkaa laysu saaray nin iyo naag dhabarkaa laysu saaray dhuxulla waxaa laga wariyay wejiga oo dhan waana la garaacaya siduu waa sidee se way sinaysteeno wakaa xukunka ilaahay noo soo dejiyey waa in caynkaa loo galo bardo way dhahmaan qolooyinkan maanta wax walba u fasaxay laakiin baadil bay ku sugan yihin waaba ihaanaynaya waa kuwan garaacaya suuqa dhex marinaya rasuulku waa u yeedho wuxuu ku yidhi ahaakadaa tajiduunahu fii kitaabikum kitaabkii alla soo dejiyey ee muuse uu ku soo dejiyey towraad masaasaa ku haysaan haabay yidhahdeen u yeedhay buu caalimkiina waa loo yeedhay ninkii caalimkaa intuu saa yidhi ayuu suulka saaray xagga horena wuu akhriyey xagga dambena wuu akhriyey dhankaa iyo dhankaa buu uga booday waa kaartadii yuhuudda waxa weeyaan waa doqonnimadii yuhuudda waa kanoo kitaabkiiba soo saar cabdillahi ibnu salaam baa jooga saxaabiga caanka ah yahuudiga ee yuhuudiyadda soo maray wuxuu yidhi irfac usbuucaka can haadih ka qaad buu ihi farta uu ka qaaday markaasuu akhriyey markaasuu rasuulku yidhi sala allahu caleyh wasalam allaahumma ana awalu man axyaytu idaa maatuuhu intuu dhagax ku dilay ayuu wuxu uhi ilaahay xukunkaa ay baktiyeen ee ay dileen anaa ugu hornooleeyey markaasuu ku xukumo ku qaaday marka mid way beddelayaan midna waxa weyan waxbay ku soo darayaan ka aanay bedelinna suulkay saarayaan nin kale uu yeedho caalimkoodiia wuxuu uhi maxaa idinku kalifay wuxuu uhi waxa nagu badatay sinada ka itaalka yar markuu sameeyo waanu ku fulinaa dhagax baanu ku dillaa ka magaca iyo maamuuskale markuu sameeyana war waa hebele maxaanu yaallaa ka daaya deeta waxaa noo muuqatay inay cadaalad darro tahay waxaan isnidhi wax dadka ka wada siman oo idinkan qaarna ka qaadaya qaarna ee qalad bay qalad ku saxayaan qaladku muxuu ahaa dadkii bay kala saareen qaarna way ku qaadayaan qaarna way ka daynayaan markaasay doonayaan saxaan saynu u saxnaa shay dhammaantood aan ku wada qaadno ka magaca laya ka aan lahaynba inoo sameeya iyagaa dejisanaya alla uga dambayn maayaan deeta waxay yidhaha maxaanu samaynaa dameer baa la saaraya bilaa koora ah waa la kala jeedinaya dhuxulba dhuxul baa wejiga loo marinaya haddaa dhuxul wejiga u mariyey qariyeybe cidimo ma garanayse dhuxul baa u marsan suuqu iska dhex maraya hadha uu soo fool dhaqanaya kiiba maaha waaba waaba nooc min asturaada calal aqal inay ka daayaan bay ahayd oo saa ku daayaan bal ha fadeexadoobe kutubtaa in la bedelayna qofku waa aaminaya markaad kutubta rumayso midhaha la rabo inuu qofku gaadhaa waa maxay faa'iidooyinka alimaan bilkutub kow inaad ogaato ilaahay siduu addoomihiisa u ilaaliyo ee uga warhayo muu iska daynine kutub buu u soo diray kutub hagaysa oo tilmaamaysa oo u tusaysa wixii wanaagga ahaa ayuu ilahay u soo diray waata koobaad waxaad kaloo aaminaysaa xikmadda ilaahay siduu wuxuu sharciyeeyo kolba sharcigii munaasibka ah waayo haddaan xikmadda loo eegeyn ama xaaladda iyo duruufta la qadarinayn waxaa la odhan lahaa kutubtii horuun qaata ilaa kutubtani waxbay ka siman yihiin waxna way ku kala duwan yihiin kutubtani maxay ka siman yihiin tawxiidka iyo usuul alakhlaaq dhammaantood way ka siman yihiin dhammaantood waxay ku soo degeen in ilaahay la keli yeelo shirkigana lala dagaalamo waxay kale ka siman yihiin akhlaaqda wanaagsan dhammaantood runta waa wada faraan beentana way diidaan xishoodka way amraan xishood darradana way diidaan ammaanaday wada faraan khiyaanadana way la dagaalamaan weligeed dhici mayso diin diimaha ilaahay ka mida oo alla soo dejiyey inay ummadda amarto khiyaanada ammaanadana u diiddo suurtagal maaha laakiin maxay ku kala duwan yihiin axkaamta iyo fiqiga waayo duruuftaa kala duwan duruufta wixii innagaynala duruufa ahay ee inoo munaasibka ahi qoomu nuux munaasib umay ahayn sidaa awgeed ilaahay wuxuu eegayaa munaasabadda wa kutubihi waxa uu sheekhu usii gudbayaa wa rusulihi ilaahay rusushiisa marka rusul la soo qaadana waxaa ku hoos jira alambiyaa nebiyada ilaahay nebi iyo rasuul waa laba shay oo iskudagala waxa ballaadhan nebi waxa khaasan oo kooban rasuul si kale haddoo loo yidhaahdo waxa darajo hoosaysa nebi waxa sarreeya ee rasuul waxay ka dhigan yihiin alislaam iyo aliimaan keebaa hooseeyey ya alislaam marka islaamnimadu ka sii gudbay oo uu sii tadawuro hore maro muxuu gudbayaa aliimaan sidan oo kale weeye qowlka saxdi waa kaa inay laba nooc kale yihin marka kullu rasuulin nebiyun haddii wa laydhaha waaba rasuul nebina wuu soo maray wuu yahay lakiin haddi la dhaha waa nebiyun rasuul ma gaadhin maxaa lagu kala duwaa waxay ku kala duwan yihin culimmadu way isweydiiyaan qola waxay idhaahdaan nebi ilaahay waxay buu soo dejiyey laakiin cidna mu odhan gaadhsii rasuulna waxyigii loo soo dejiyey ayaa la yidhi ummadda gaadhsii farqiga noocaasa waa farqi mashhuura oo dadku aad u yaqaanaan laakiin waa laga xoog badan yahay waana marjuux waayo caalimka ilaahay diintiisa yaqaana kitaabka iyo sunnaha ayaan loo ogolayn inuu aamuso oo u qariyo cidnaba gaadhsiin waayo waaba qalad ilaahayna waa u goodiyey إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون caalimkii baa la nacdalayaa hadduu cidba gaarhsiin waayo suurtagal maaha nebi diin loo soo dejiyey oo la yidhi keligaa ku dhaqan ma dhacayso laakiin maxaa lagu kala duwayaa marka mid walba oo la gaadhsiinayaa qowlka saxdii waxa weeyaan nebi waxa la yidhaahdaa nebiga ee la yidhaahdo shareecadii kaa horraysay dhammaystir shareeco ka horraysay ayuu dhammaystiraya rasuulla waxaa la yidhaahdaa shareeco madax bannaan kii loo soo dejiyo masalan yaxyaa oo kale waa nebi muxuu dhammaystirayey shariicatu nebiyullaahi ciisa sulaymaan waa nebi muxuu dhammaystirayey shareecadii aabbihii daawuud ee kadalika sakariya iyo wixii ambiyada la midka ahi waa ambiyaa yuushac ibnu nuum wuxuu dhammaystirayey shareecadii nebiyullaahi muusa nebiga shareecadii hore wixii laga badbedela hagaajinaya ee wixii la garan waayo dadka dib ugu u fahansiinaya nebi baa la odhanaya shareeco madax bannaanka loo soo dejiyana waa rasuul ilaahay subxaana wa tacaala basharkuu ka dhex doortaa ambiyada shuruudaa lagu doortaa ambiyada iyo rususha shuruudaa lagu doortaa kow waa inuu lab yahay labood labood waa inuu yahay dhadig ilaahay kama dhigo waxaa kaloo laga doortaa min ahli اlqura dadka magaalada dadka magaalada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka dooraaye dadka miyiga kama dooro asbaab badan bay culimmadu sheegaan ay ugu weyn tahay uun qofku markuu miyi joogo waxaa aad iyo aada ugu yar isdhexgalka dadka ila meel bannaanu iska joogaa hawda oo xoolun bay wada nool yihiinoo mucaamalada dadku way ku yar tahay sidaa awgeed wax badan oo isqancina iyo wax isweydiina iyo akhdi warad in wax la kala qaato oo wax laisu sheego way ku adkaanaysa markaa rususha waxaa laga qaataa magaalada waxaa kaloo ambiyada ilaahay shardi uga dhigay nebi kasta inuu saliim yahay saliim aljasad wax iina jidhka aanu ku lahayn inu indhihiisu sax yihiin xubnihiisu sax yihiin dhegihiisu ay fayow yihiin waayo hadduu iin yeesho waxaa ka waxaa gaalada ayaa ka faa'iidaysanaya gaalada ka faa'iidaysanayo halkaasunbay halqabsi ka dhiganaya nebiyullaahi muusa calayhi salaam ayaa yaraantii sida qisada macruufka ahee ibnu isxaaq iyo ibnu kasiir ba ay warinayaan yaraantii ayaa awooddii ilaahay geliyey ayuu fircoon garh ka qabta dhulku ku dhufta fircoon baa yidhi kan waa cadowgaygii la sheegaayey waa mandilayaaba waxaa guriga joogta xaaskiisii muuminadda ahayd aasiya binti musaaxim waxti war waa ilmo yar wanaagiiyo saxda ma kala yaqaan sax iyo qaladka ma kala yaqaan xumaanta iyo samaa ma kala saari karo bal tijaabiba dhimbiil daba iyo timiru dhig balka uu qaato markaasaa ilaahay ku hanuuniyey inuu qaato dhimbiishii dabeetana afka ku tuuray waxooga carab jalaquu yeeshay xarfaha qaar ayaanu muujinayn markii nebi laga dhigayey ee ilaahay subxaana wa tacaala uu diinta u soo dhiibaayey waa kii codsiga sameeye yidhi ilaahayow waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli la carabka ii yar fur intan ilaahayow iga maaragtay nn iga iga shaafi oo ilahay uga caafimaaday waa laga shaafiyey muxuu samaynayaa fircawn hadhow marka la iska hor yimaado intii hore ee uu ka ogaa ila waa ninkii guriga kusoo koraye ayuu ku halqabsanaya suu yidhi am ana khayrun min hada aladii huwa mahiinun walaa yakaadu yubiin war kan liita een waxba isla haynin carabkiisuna uu jalaqda leeyahay iyo aniga waa iyama alaysa lii mulku misra waxa weeye markaa ambiyada ilaahay wuxuu ka dhigaa saliim meel lagu sheegtaba ha la waayo meel lagu caayaba ha la waayo ilaahay saliim buu ka dhigaa wax iina uma sameeyo waxaa kaloo ilaahay siiya caqliyad iyo maskax wanaagsan oo ay kula doodaan oo ay ku muquuniyaan wixii ka hor yimaada waxaa kaloo ilaahay siiya ammaano ay diinta ku gaadhsiiyaan cid walba waxaa kaloo ka mida shuruudaha in mucjiso ay yeeshaan nebi kasta mucjisuu leeyahy waayo mucjisadu waa nooc min addaliil markuu yidhahdo allah i soo diray su-aasha ugu horreysa ku imanaysa waa maxay su-aasha ugu horreysa ku imanaysa waa maxay dee kulamaanaan joogin ha kulamaanaan taagnay markii lagu soo direeyey maxaa calaamad kuwa ina lagu soo diray masuu odhe haadii hiya waa tan mucjisaduna waa laba mid indhuhu qabtaan oo laydhaha xisiya iyo mid macnawiya oo la fahmo oo caqliga iyo garaadka iyo maskaxdu garato waxa inta badan xeel dheer markaa la joogo waxa xeel dheer mucjisada xisigaah nabiyullaahi muusoo gale usha tuuraya ay isu beddelayso abeesooyinka gacanta u soo odhanaya waa lalaclaynaysa ay laacaysa nebiyullaahi ciisa oo indhaha saa usubmarinaya dabeetana qofkii fay noqonayo mid qubuurta ku jira hebelow soo bax mucjisooyinkiisa ka mid ahayd inaad tidhahdo bal awowgaygii caynka ahaa cayn ku eeka ii soo yar saaraan arke ya dabeetana odhay hebelow soo bax dabeetana marku soo baxaad aragteed ka bogoto ayuu dhimanaya dib uu dhimanaya waa waa mucjisooyin rasuulka sala allahu alay waslam bay weydiiyeen in mucjiso la tuso dayaxaa laba looga kala dhigay markaasuu laba buurood hareeraha ka kala maray nimankii lahaa waanu islaamaynaa wayna sixray bay ydhahan wayna sixray indha sarcaad alla khatarsanaa bay yidhahan markaasaa raggoodii caqliga lahaa ku yidhaahdeen idinka ha idin sixra ee adduunka o dhan muu sixri karaa socotada aynu sugno dadka socotadaa ayaanu sugaynaa kii yimaadaba xaggeed ka soo socdaashay meel heblaayo habeenkii noocaha wax ma aragteen dee hayo dayaxaa qaybsamay warya sixirkiisuu fogaaday u tallaabay reer maka sixirkiisii waabuu ka tallaabay ila waa qaar luminayo la ambinayee markaa mucjisa laakiin mucjisada ugu cajiibsan ee ugu waaritaanka badani waa mucjisat alqur'aani alkariim oo carabi sinaba ay si kasta ay isugu dayeen oy keeni kari waayeen wax la mida walaa toban suuradood walaa suurad keliya wakhti dheer baa la siiyey saddex iyo labaatan sannadood ciddaa doontaan kaashada jiniyeesa u yeedha ibliis taageero weydiista saa doontaan yeela way u taag waayeen hadday is yidhahdeen sameeyana waxaan carruuruu samaynin buraanburka islaamaha wax ka liita nin musaylamo la ydhahay wuxuuhi waxbaan samaynaya markaasu wuxuu leeya yaa difdacu yaa difdac naqiri maa tunaqiriin wakadiri maa tukadiriin asfaluka fi ddiin waclaaka fi lmaa ina qurayshan qowman yactaduun wuxuu ka hadlayaa rah buu ka hadlaya raha iyo difdac iyo halkuu ku jiray iyo siduu yahay iyo qur-aan buu ka dhigaya والطاxinaati daxnan wاlkhaabisaati khubsan sariidatan e walaqman bu waxaa soo akhriyay ilaa kii ugu dhowaa nin la yidhaha arajaa alrajaal oo gacantiisii midig ahaa ayaa wuxuu ku yidhi ashhadu inaka lakadaab waa nebi lagu leeyay maxay suu sheeganaya nebi buu sheeganaya kii ugu dhowaa baa le lakadaab baa ti laakiin haddana qabyaaladii baa qaadayso wuxuu ihi kadaabu rabiica axabu ilayna min saadiqi mudar ninka reer rabiica beenaalahayaga ayaa noo dhaa marka kale runlahooda annaga beenaalahayaga ayaanu xataa wadanayna sidaa awgeed rususha mucjisa waa daruuri waxaanay culimmada islaamku yidhaahdaan ee muxaqiqiinta ahi nebi kastoo ambiyada ka mid a mucjisadii la siiyey mid la nooca ayaa rasuulkeenna sala allahu caley wasalam uu ilaahay siiyey dalaa'ilu nubuwa albayhaqi baa ka qoray kitaab dhan waxaanuu la wada dheeryahay mucjisa alkhaalida oo ah maxay qur'aanka kariimka wa rusulihi walyowmi alaakhiri maalinta dambe inta aynan ka gudbin ambiyada ilaahay qur-aanka ku sheegay waa shan iyo labaatan suuratu waxay u badan yihiin suurat alancaam intooda kalena qolooyin la isku yar khilaafsan yahay ma ambiya mise ma ahina way jiraan waxaa ka mid ah dalkifli dalkifl qowlka xooga badanna waxa weeye inuu nebi yahay alyasac waa la isku khilaafsan yahay waxaa xoog badan inuu nebi yahay labadaa waxaa xoog badan inuu nebi yahay waxaa la isku khilaafsan yahay dalqarnayn dalqarnayn waxaa kaloo la isku khilaafsan yahay khadir isaguna waa nebi dalqarnayn iyo luqmaan labadana waa la isku hayaa iyagana waxaa xoog badan inay yihiin cibaadun min cibaadi illaahi asaalixiin addoommo ilaah wan wanaagsan dalqarnayn nin boqoroo wanaagsan luqmaanna nin qiimo badan oo xakiim oo xigmad badan inuu ahaa uun walyowmi alaakhiri maalinta qiyaame in la rumeeyo alaakhir maalinta qiyaame in la rumeeyo iyana waxaa hoos yimaadaa afar arrimood arrinta koowaad waxa weeyaan inaad rumayso isa soo saaridda oo naftan ibni aadamka markay kala baxdo iyadiyo jidhkii ee jidhkii baaba'o in ilaahay haddana isku soo celinayo maalin dambe sida ilaahay lahaa kamaa badanaa awala khalqin nuciidu wacdan calayna inaa kunna faaciliin ilaahay ballan buu ku qaaday inuu mar dambe isku soo celinayo halkay gaalaba saluugtay ee ka dhaadhici weyda halkaa u dhaafi weydanaa taasay hayd waxay odhan jireen intay soo qaadaan siduu samayn jiray ninkii la odhan jiray cuqba ibnu abi mucayd calayhi min allahi maa yastaxiqu wuxuu soo qaaday laf baaba'day beri hore oo damba sawday asuusaa u burburiyey maxamedow haa ma taasaa ilaahay soo celinaya haa markaasuu leeyahay intuu ku afuufo ma taasaa ilaahay soo celinaya in yar marka wuu ku afuufaya wuu ku afuufay wuxuu leeyahay ma taa la daqiijiyey ee dambaska noqotay ayaa ilaahay nolol ku soo celinaya markaa in ilaahay soo xashrinayo oo maalinta la soo xashrinayo ay qaawan yiin oo wax alla wixii laga jaray ee laga hagaajiyey ee xalaalaynta looga sameeyeyna ay ku soo laabanayso waa qadiyadda koowaad qadiyadda labaad in la xisaabinayo aljazaa walxisaab maalinaan maanta ahayn in la xisaabinayo oo ibni aadamka lagu xisaabinayo xisaabtaasina ay tahay mid qoran kitaab baa loo keenaya marse waxaa lagu odhanayaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba qaybta saddexaadna waxa weeye in janno iyo naar halka lagu dambaynayo khalqiga aad aragteen ciidda ka badan ee saqalaynka jiniya insi bartay ku dambaynayaan waa janno iyo naar ima aljanna wa hum almaxduuduun almukaramuun kuwa ilaahay karaameeye abaalka leh ee wanaagga leh halkaasay ku dambaynayaan ama naaro waa kuwa ilaahay ahaaneeyey ee iimaanka garan waayey ayaa ku dambaynaya halka waxaa kaloo ka mid a wax la idhaahdo fitnata alqabri ayaa ka mid ah waa imtixaanka ugu muhiimsan imtixaankaasina wuxuu ka kooban yahay su'aalo muxadada oo saddexa limaan su-aal la weydiinaya man rabbuka iyo maa diinuka iyo man nebiyuk qofku siduu ahaan jirin buu kaga jawaabaya imtixaan lasii qaybo maaha tasii qaybta aad odhanaysa hadhowto iga dhegayso maaha siduu ahaan jiray hadduu muumin yahay maalintaa ilahay waa waafajinaya yusabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati addunya wa fi alaakhira hadduu kaafir ahaa ama munaafiqna maalinta afkala qaad baa ku dhacaya marka la weydiiyo haah haah buu odhanaya samictu nnaasa yaquuluuna shayan faqultu ama laa adri buu odhanaya saa lagu odhanaya laa darayta walaa talayt dub baa ku dhacaya qayladuu ku dhuftana jin iyo insiba waxa weeyaan jin iyo insi mooyaane inta kale o dhan waa maqlayaan xayawaankaasi waa maqlayaan xayawaankaasi way maqlayaan ilaahayna inagu minaga ilaaliyey cadaabalqabriga ayaa ka mid a isna waxyaalaha la rabo in la ogaado qabriga iilkana ilaahay subxaana wa tacaala marna waa ballaadhinaya marka qofka lagu soo iilay uu yahay qof ilaahay ogol yahay oo ilaahay jeceliyey allah waasicinaya marna waxa weeyaan waa waa la cidhiidhiyayaayo qofka ilaahay necab yahay waa uu ku cidhiidhiyayaa ilaa feedhihiisu isdhaafayaan markaasaa marna wuxuu noqonayaa xufra min xufari naar walciyaadu billaah god naareed buu noqonayaa lagu cadaabayo lagaga argoosanayo marna wuxuu isbedelayaa ee rawda min riyaadi aljanna beer beeraha jannada ka mida ilaahay beer beeraha jannada ka mid ah inooga yeela dhammaantiin aliimaanu bilyowmi alaakhir waxaa ka mida in la ogaado waxaa la yidhaahdo alcarasaat carasaat alqiyaama banka qiyaame la isugu imanayo ee cadceedda la soo dhoweynayo ilaahay subxaana wa tacaala imanayo ee naarta la keenaayo iyo jahannama ee siraadka la maraayo ee miisaanka la dhigayo waxa weeyaan waa mabxas dhan oo caqiidadeena ka mid ah oo u baahan in aad loogu maartay aqoon dheeraada loo yeesho midhaha la rabo qofku inuu ka faa'iido waxaa ka mid ah aliimaanu bilyowmi alaakhir maalinta qiyaame markaad rumayso inaad daacada ku dadaasho ilan waxa maalintaad ku gudbaysaa ee ku badbaadaysaa waa daacada ilaahay iyo alrahbatu can almacaasi in macaasida laga baqo inaa talabaad waxaa kaloo ta saddexaada qofka muslimkaa tasliyatu lmu'min bimaa yusiibu fi dunya wixii adduunyada kugu dhaca waad ku sabraysaa waayo wax kalaad filaysa maxaa qofka mu'minkaa saabir ka dhiga duu caydhoobo haddii colaadi ku dhacdo haddii carruurta uu beelo haddii wax kale ku dhacaan haddii cudur ku yimaado maxaa sabirsiiya wuxuu og yahay waa laba daaroodoo daarta adduunya haddaad ku sabirto ilaah inaad adeecdo ta daa'imka ah ayaad ku badhaaraysaa ood ku nafiisaysaa ilaahay kugu wanaajinaya gaalka maxaa keena inuu isdilo ama uu iska soo tuuro fooq dheer ama uu sun cabo gebigiisu wuxuu aaminsan yahay hal nolol waa tanuun tiina way ka xumaatay masala haddii wax ku dhacaan wuxuu ku leeyay noloshaas may ahay tiina wan jaanis baan haystay khalaas jaaniskiina wuu lumay deetana meel dheer buu iska soo tuuraya ma fii iimaan iimaan baan jirin marka qofka muuminkii wuu adkaysanaya alla wixii ku dhaca ilaahay inuu raalligeliya buu ka jecel yahay adduunka o dhan inuu raalligeliyo haddii adduunka o dhan u cadhoodana ilaahay raalligelintiisa ayuunbaa ku muhiimsan waxna looma yeedhin karaayo aliimaanu bilyowmi alaakhir qodobka ugu dambeeya ama rugniga lixaad waa aliimaanu bilqadar ilaahay subxaana wa tacaala adduunyadan wuu abuurayo qadar buu ku abuuray qadarkaas waa maxay waa jaangooyn siday u dhici doonto iyo wax alla wixii dhacaya ilahay uu sii go'aamiye intaanu adduunkaba abuurin awala maa khalaqa allahu alqalam waxa ilaahay abuura waxa ugu horrey qalin siduu uktub looxal maxfuudka ku qor ilahayo maxaan qoraa isaga hadlaya waa laga hadliyey uktub maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an tukhlaq wax alla waxa dhici doona halkaad fadhiisanayso iyo goortaad ka kacayso iyo waddadaad marayso wixii kaala kulmi doona xaaladaada waxoo dhan waxay u qorayiin bitafsiil marka aliimaan bilqadar la joogana waxaa la aaminaa afar qaybood qadarku inuu leeyihi qadarku waa afar rugni buu leeyihi rugnu lkitaaba qoraalka in ilaahay sii qoray waxan oo ka faaruqay oo jafa alqalam qalinku u qalalay wadiyat isuxuf waraaqiina waa la laabay qoraalka iyo ogaalka in ilaahay sii ogaa ilahay baa waxaan sii ogaa weliba tafaasiil buu og yahay tafaasiil daqiiqa say wax u dhici doonaan ilahay waa ogye ilaa culimmadu ay idhahdaan yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa huwa kaa'in wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun afar arrimood ilaahay wixii dhacay tafaasiil wixii dhacay oo dhan waa og yahay waxa dhici doonee soo socdana ilaahay waa ogyey waxa waxa iminka dhacayana waa la socdaa iminka socdaa soo saddex maaha mid afraad baa jirta wixii aan dhicini hadduu xataa dhici lahaa siduu u dhici lahaa hadda mabuu dhicin maa lam yaqac low kaana kayfa yakuun hadda wux muu dhicin ilahay wuxu uhi walow rudduu gaalada markay qiyama ydha ilahu na soo celi ee wuxu uhi walow rudduu haddii la celin lahaa la caaduu waxay ku laaban lahaayeen limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun waa beenaalayaa mabay dhicin la soo celiyaa aakhire laga soo celiyo laakiin haddii la soo celin lahaana saasum halkiiba ka mislahay waa ogaalkii kaasina ka saddexaad alkhalqu ilahay inuu abuuray innagana wuu ina abuuray waxaynu samaynaynana way abuurayin camalkeennu waa abuurayin wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay idinkana waa idin abuuray waxaa samaynaysaana alla abuuray alla sii abuuray ficilkeenna iyo qodobka afraad oo ah almashii'a doonista ilaahay in ilaahay doonistiisu ay tahay taqaalibkaa maa shaaa allahu kaana wamaa lam yasha ee lam yakun wixii ilaahay aanu dooninna ma dhacaan wuxuu doonuunbaa dhacaa mashiicadeennuna doonisteennuna waxay ku hoos jirtaa ta ilaahay oo waxaynu rabno haddii xagga alle laga ogolaadana way socotaa haddii xagga alle laga ogolaan waayana waxaad tidhahdaa arrinkii sidaan doonaya buu u dhici waayey arrinkii waxbaa iska bedelay hawlihii hee caqabad baa iga hortimi caqabad waa maxay ilaahay baa dooni waayey un khalaas intahat wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah afartaa martabadood taqdiirka ilaahay qadarkiisuna afartaa martabadood buu leeyahay waana afar nooc taqdiir kawniya waynu sheegno waa kaan iminka sheegayey in layidhi qor qalinoo qoro intaan adduunkaba la abuurinayo khalqiga sii qor kaa waxa la dhaha taqdiir alkowni waxaa jira waxa la idhaahdo altaqdiir alxawli ama alana idhaahdo cafwan altaqdiir alcumri xagga cumriga qof markuu caloosh hooyadii ku jiro ayaa malag loo diraya markaasu wuxuu qoraya bikatbi risqihi wa ajalihi wa shaqiyin aw saciid wixii o dhan buu qoraya caloosh hooyadii waa intuu nool yihi waxaa jira taqdiir la ydhaha maxay taqdiir xawli sanadkii habeenka leylatulqadriga kaana la qoraa fiiha yufraqu amrun fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina ina kuna mursiliin habeenkaasaa la qoraa isna sanadkaa iyo wixii maalintaa dhacaya kula yawmin huwa fii shan marka alqadar laba nooc weeye waa khayrihii iyo sharihi khayrihii waa maxay waa waxay inagu jecellaynu ku faraxno sharrihiina waa maxay waa waxaynu ka naxno laakiin xagga ilaahay khayrihii iyo sharrihii ma kala lehee waa wada khayr washaru laysa ilayk ilaahay shar looma nisbeeyo ilaahay shar looma nisbeeyo jinku maxay lahaayeen suurat ljin wa anna laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada markay ilaahay wanaag ku sheegayeen ilaahay baa wanaag la doonay bay leeyihi marka sharkana waxay idhahdeen shar baa lala doonay ilaahay looma nisbeeyo waxyaalaha shar wax wada sharana ilaahay maba abuurinba xataa culimmadu waxay dhahdaan xanuunkan aynu bukoonno innaga shar buu inoola xisaabsan yihi marka dhakhtarka aad qofku taga ee sararta la jiifiyo laakiin ilaahay sharka ma wada dhigine dembigaaba lagaaga dhaafaya waad xisaabtamaysaa toobadkeen baad la imanaysaa kibirkii baa yaraanaya ilaahay subxaana waxyaalo badan wax badan bay oo khayr u leeyihi xataa waxay dhahdaan gaalka gaalnimadiisu ma aha shar ma wada aha waayo gaalku markuu jiro ayuunbaa dacwad iyo diin loo sheegaa mar waa lala jihaadaa mar ilaahay subxaana wa tacaala waa waa diintaa loo bandhiga ayuu soo islaama wahaakada marka khayri wa sharri waa xaggeenna shayga kaa farxiya waa khayrihii ka waxoogayaad ka naxdaana waa maxay wa sharrihii khayrihii maxaa kaaga waajiba inaad mahadnaqdo ilahay u shukrido wa sharrihiina inaad ku sabirto culimmada islaamkuna waxay tilmaamaan laba qolo ayuunbaa ku ambaday mawduuca qadarka qolo waxay aamineen inaan allaba sii ogeyn subxaana wa tacaala qadariya la ydhaayo waa majuusu lumma ummaddaba ka mid maaha waa dabcaabud waxay leeyihiin ilaahay wuxuu markuu dhaco ayuunbuu ku war helaa subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu ka nasahan yahay waxay ku qowleen ma waxay moodeen ilaahay bashar iyo makhluuq makhluuqunbaa wixii halkaa haddii qof ku turunturoodo iminkaynu soo wada boodayna uu ku turunturo isna ma sii ogeyn inana ma ogin hadduu sii ogay uu ka leexan la lakiin ilahay waa sii ogaa subxaana wa tacaala qolana waxay dhaha maya kuwanay ka boodeen ilaahay waanu sii ogaa waanu inaa isagaa inagu khasbay waanu khasbanayba waanu khasbanay hadduu wax sameeyo xuli waa khasbanay hadduu daacada sameeyo salaada tukado waa khasbanay allah khasbay hadduu wax dilo xuli allah khasbay subxaan allah markaa qolada hore ilahay waxa la weydiiya ilahay waxan ma sii ogaa hadduu ku dhaha wuu sii ogaa way dhammaatay gebiga wixii uu ka soo noqday wuu toobad keena hadduu dhaha muu sii ogayna wuu kufrayayaaba kuwan kale culimmadu waxay dhahdaan lalama hadlee waa la dhirbaaxama waa la feedhaa feed baa loo dhiiba hadda feed maaha wuxuu ku leeyahy allah khasbay darbad baa lagu dhufanaya dabeetana waxaa ku odhanaya war maxaad igu dhufatay ilaahay baa igu kaa khasbay inaan ku feedho ilahay baa igu kaa khasbay soo mula isagaa igu kaa khasbay hadduu doqon yahayna uu iska sii dhigan wuxuu odhan doonaa wad haddii kale wuxuu odhanaya dee war adaa nagu dhuftay naga daa markaa wuu kharibay wuxuu ku doodaayey wuxuu ku doodayay maxay ahayd allah ay khasbooy wataa waxay ku mitaalaan nin yaroo nin weyni jiidaayo oo saa u riixayo kolba qof ku dhufanayo waxay leeyihin ninkayna awood ma le waa la wataa inaguna saasayna allayna wataa ilaa nin baa wuxuu ku soo baxay addoonkiisii oo addoon kale ka sinaysanaya deetna markuu yidhi war waa sidee ayuu addoonkii ku yidhi oo caqiidadaadu miyay khaldantay ilaah baa igu khasbee suri waa runtaa labadiinaba xor baati inaa lilahi wa inaa halkaasay gaadheen marka iyagu hadal kale ma lehee waa in loo dhiibo la idhaahdo allah igu kaa khasbay markaasuu isbedelaya odhanaya maya ilaahay ma khasbine adaa igu dhuftay iga da marka waa inaad sii ogaada qadarku inuu yahay shay weyn waxaa kaloo ogaataa qofka wuxuu qadarka ka faa'iidaa tuma'niina iyo xasilooniyo geesinimo maba baqaba waayo allah sii qoray daliilku baynu carabka maraynaynaa ilahay wuxuu uhi laysa albira samuhu ma aha an tuwalluu inaa u jeedisaan wujuuhakum wejiyadiinna qibala almashriq waalmaqrib macna kuma fadhido galbeed aad u jeedsato iyo bari aad u jeedsato ayoo dhanka ilahay baa wajahado oo dhan leh walaakina albira samaha rasmigii bira man cid samaheed weeyi aamana billahi ilahay rumaysay walyowmi alaakhiri waalmalaa'ikati waalkitaabi wannabiyiin waxaa kaloo ilaahay yidhi inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar inaa anagu kulla shayin shay walba khalaqnaahu waxaanu ku abuurnay biqadarin qadar iyo jaangooyn ilahi subxaana wa tacala diintiisa ina fahansiiyo ilahay cilmiga naafica ka dhiga camalkana saalax allah ka dhigo waa martabadii iyo darajadii saddexaad alixsaanu weeye ruknu waaxidun waana hal tiir wa huwa waxa weeye an tacbuda inaad caabuddo allaha alleh kaannaka sidii oo taraahu adugu aada arkayso fain lam takun haddii aanad ahayn taraahu mid arkaya fa innahu ilaahay yaraaka isaga ayaa ku arkaaya wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalka ilaahay leeyahay ina allaha ilaahay maca aladiina kuwii buu la jiraa itaqow isaga ka cabsaday waaladiina kuwiina waa la jiraa hum iyagu muxsinuuna ixsaanka sameeye ee samafal sameeya iyo wa qowluhu baa u daliila watawakal tala saaro cala alcasiisi allaha awoodda badan alraxiimi naxariista badan alladii allaha tala saaro yaraaka ku arkaya xiina taquumu ay cindamaa taquum markaad salaadu istaagayso allaha kula socdee ku daalacanaya taladaada u dhiibo wa taqallubaka gedgadoonka aad u gedgadoomayso fi saajidiin ay maca saajidiin dadka sujuudsan markaad la sujuudayso markaana ilahay waa ku daalacanaya innahu ilaahay huwa isaguunbaa alsamiicu allaha maqalka badan ah alcaliimu cilmiga badan iyo wa qowluhu qowlka ilaahay leeyahay wamaa takuunu ma ahaatid fii sha'nin arrin kuma jirtid wamaa tatlu ma akhridid minhu ay min hada sha'ni arrintaa aad ku jirtay min qur'aanin wax qur'aana kama akhridid oo khuseeya walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin wax camala ilaa hadday arrimahaasi dhacaan kunnaa waxaanu noqonnaa calaykum dushiinna shuhuuda qaar xaadiriina id xilliga tufiiduuna aad dhex tiimbanaysaan fiihi arrimaha darajadii ugu sarraysay ayuu sheekhu ka hadlaya bimacnaa qof muslimii heeruu gaadho waxaa ugu sarreeya darajat alixsaan qofkuna hadduu muxsin noqdo wax dhaafsiisanba ma jiro ilahay baa wuxuu lahaa waman yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muxsin faqad istamsaka bilcurwati alwusqa ixsaanu maxaa tahay ixsaanku waa saddex alixsaanu maca allah in ilaahay samafal loola sameeyo iyo alixsaanu maca annaas dadka in ixsaan loo sameeyo iyo alixsaanu maca khalqi illaahi alaakhar haddii hoosta aynu ka bilowno ixsaanka khalqiga loo sameeya makhluuqaadkoo la wanaajiyo weeyaan aan lagu tacadiyin aan la cadaabin aan la ciqaabin la wanaajiyo waayo rasuulkeenu sala allahu caley wasalam wuxuu inoo tilmaamay wax kastoo beerkiisu qoyan yahay in ajar laga helaayo wa fii kulli kabidin radbatin sadaqa shay kastoo nool ilaahay baa loogu dhowaadaa wanaajintiisa imra'a baqiya min baqaaya bani israa'iil dumarradii reer bani israa'iil kuwii ugu xumxumaa ee jidhkooda ka ganacsanayay ayaa loogu dambi dhaafay ay ay waraabisay oo u dirnaxday nina waxaa loogu dambi dhaafay sidaas si leeg ay isna uu waraabiyey gabadh waxaa lagu cadaabay ee fii hira bisad ay cadaabtay oy xidhay way xabistay wax kale may samayn umay sii daynin inay iska ugaarhsato iyana wax may siino may quudinin rasuulkeenna sal ly slam isagoyna baraya ixsaanka makhluuqa loo ixsaan sameeyo ayaa wuxuu yidhi idaa qataltum fa axsinu lqitla waanaanu imanaa qaybta wa idaa dabaxtum fa axsinu dibxa markaa xayawaanka gowracaysaan ee doonaysaana hilibkiisa ku intifaacdaan sababtaa doontaanba u gowraco oo wanaajiya gowraca oo wanaajintaas waa maxay xataa gowric baa la wanaajinaya waa xuquuqdii xayawaanka waliyuxidda axadukum shafratahu midkiin mididuu wax ku biraynayo ha soofeeyo walyurix dabiixatahu neefkuu gowracayana ha u raaxeeyo midii kirkira oo uu toban goor dil rasuulku sala allahu caley wasalam wuxuu la kulmay nin neef adhiya jiifiyey oo luqunta kaga taagan oo midhihiisa hoofaysanaya midhihuu soofe neefkiina wuu jiifaa waanu ku taagan yahy haddana midhii buu soofaysanaya deetana wuxu uhi alaa qabla haada oo arrintaanaad xaaladdaas gaadhin maa sii soofaysatid aturiidu an tumiitahaa mawtaad ma dhowr goor baad doonaysaa inaad disho waxa weeyaan marka hore sii diyaargarow ha kerkerin hana ku dul soofaynin ilaa ay culimmadu yidhaahdaan xayawaanka hortiisa laguma soofeeyo midida waxbuu dhaadaya waxbuu fahmayaa waxaa kaloo iyana mamnuuca in laysku horbireeyo waa in la kala qarqariyaa waxbay fahmayaan way garanayaan xayawaankan ilaahay baa inoo ogolaaday inaynu ku nimcaysanno oo ku intifaacno laakiin lagu tacadiye maaha oo inta madaxa lagu dhufto lagagabiyo dabeetana si aan sax ahayn loo loo gowraco amaba midi aan waxba goynaynin maarata muddo lagu celceliyo lagu kirkiro waxyaalahaas ixsaankay ka soo horjeeda xayawaanka in la cadaabo maaha ilaa rasuulku sala allahu alay slam nacdalay qofka xayawaan ka dhigta shiishtan meel lagu dhogtamo ha rasuulku waa nacdalay sala allahu alay wasalam lacana allahu man sabara xayawaana aw lacana allahu man sabara man jacala xayawaana haradan cabdillahi bni cumar baa wuxuu soo maray niman dhallinyaro ah oo quraysha oo digaagad xidhay digaagadda meel ku xidheen leeb bay la dhacayaan ninkii digaagadda lahaana waxay ku yidhaahdeen wixii leebkayagaa aanu la weyno qaado leebkaanu la weyno qaado intuu doono ha noqdo haddii digaagadaada leeb aanu la helnana khalaas oo u dhammaatay deetna cabdillahi bni cumar markay arkeen bay kala yaaceen oo ay firdhadeen deetna wuxuu yidhi man facala haada ayaa san yeelay ilaahay waa nacdalay qofka sidaa sameeya marka xayawaankana la nooli noocu doono ahaadee xuquuq buu leeyihi xataa in la gubo inagu inaga aragnay raran baa la geliya haddii la doono waxaa jinac baa nagu batay oo ranan baa la gelinaya ama waxyaala kale la samaynaya maya waayo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu idhi laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar qabka wax wax ku gubown waxaad arkaysaa reer miiga shilin bay soo qabanaya amaba gofane dabeetana waxay ku tuurayaan ardaaga dabka ay ku tuurayaan waa khalad si kale u dil laakiin laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar ilaahii dabka abuurunbaa wax ku cadaaba innaga laynooma ogola marka alixsaan waxaa la yidhaahdaa maca almakhluuq waxaa jira alixsaanu maca annaas dadka in ixsaan loo sameeyo see ixsaan loogu samaynaya qof alle qofkii musaacado iyo u baahan in la caawiyo ayaa la caawinaya hadduu indhadareeyey ood waxu tilmaamayso hadduu daciif yahay oo wax la qaadayso hadduu dariiqa garan laayey aad tilmaamayso hadduu xanuunsan yahay ood u adeegayso ixsaan baa la yidhaha xataa rasuulkeenu gaaray sala allahu aleyh wasalam ninka gacanku dhiglaha ee qof kow kaga siiyey ee dilay in si wacan loo dilo isaga laftiisii waa la dilayaa wuxuu dhadhansiiyey walaalkii baa la dhadhansiinayaa laakiin haddana xaq buu kugu leeyahy waan kugu silcinaya iyo si aad u dishay baan kuu dilaya iyo lo odhan maayo idaa qataltum fa axsinu alqitla dilka hagaajiya si wacan u dila oo aan qofka lagu maartay lagu celcelinin marka alixsaan maca annaas baa la yidhaahdaayo ilaahayna subxaana wa tacaala waa ammaanay xataa rasuulkeenu sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay subaxaad waa beriisataba saddex boqol iyo lixdan sadaqo ayaa lagaa rabaa saddex boqol iyo lixdan xubnood baynu leenahay xubin walba sadaqay u baahantay sadaqadaa maxaa kaa gudaya qofkaad caawiso kaad hadal wanaagsan ku tiraahdo kaad baraydiso kaad u dhoolla caddayso kaad wax la yar qabato kaaan waxba samaynayne ee arrin gowrgowraya ee si wacan aan u qabanayn oo aad la qabatood uga farsamo badan tahay haddaad waxaasoo dhan qaban kari weydana labada ragcadood ee duxada ayaa kaa kaafeeya marka ixsaan baa la idhahayo waa camal aad u qiimo badan ilaa culimmadu ay soo gaarsiiyeen inaan salaad tukado ama qur-aan aan akhristo iyo inaan walaalkay caawiyo keebaa fadli badan waxa weeyaan salaadii waa waa waa salaada sunnaha maaha waajibkii salaada sunnahahi waa nafcun qaasir waa manaafacaad adiga aan ku dhaafayn adigunbaa ku intifaacay inaan walaalkay caawiyaana waa nafcun mutacadi waa wanaag iyo manaafacaad gudbaya kaasaa ka qiimo badan day soo istaagto marka alixsaanu waxaa la yidhaahdaa alixsaanu maca annaas waxa ugu sarreeya alixsaanu maca allah ilaahay sida loola tacaamulayo oo ixsaan oo la wanaajiyo oo sagsaaga iyo gaabiska laga ilaaliyo ilaahay sida ixsaan ula samaynaya cibaado qurux badan oo khushuuc leh oo qiimo leh oo shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo waajibaadkeeda la ilaaliyey ayaad ilahay ku caabudaysa waatuu rasuulku tacriifiyey ixsaan waxaa la yidhaha an tacbud allaha ilaahay inaad caabudid kaannaka taraahu sidii ood arkaysa oo waayo waxaan naqaanaa ibni aadamku waa indhaku garaadle hadduu arkayo waxoogay uu dadaal badan buu samaynaya maanta kuuliga shaqaynaya haddii la hahdo ninkii foormaanka awa kaa soo taagan hobaya hiddo aad buu dadaalaya marka la hahdo halkan uu ka wareegayna qaar baa sagsaagaya waayo ishii baa ka libidhay sidaa awgeed waxaad u cibaadaysataa sidii oo adugu aad arkayso ood isha ku hayso fain lam takun taraahu imaamu nawowi baa wuxuu lahaa fain lam takun taraahu haddii aanad arkayn faاstamira fi taxsiini اlcibaada sii wad cibaadada wanaajinteedii fainahu yaraaka isagaa ku arkaya aduu haddaanad arkayn soodha wax ma jiraan sii wanaaji waayo isagaa alle ku daalacanaya isagaa alle ku daalacanaya oo meellaba kaga qarsoomi maysid ilahina wuxuu tilmaamaya inuu la jiro dadka muxsiniinta iyo dadka alla ka baqa jiritaankaasi waa maxay waa maciyada la yidhaahdo maciyata anusrati wata'yiid waa hiilinta iyo garab istaagidda waxaa jira ilaahay makhluuqa oo dhan mar waa la mac dhammaantood gaal iyo islaam marna wuxuu la macyuu la jiraa mu'miniinta iyo muxsiniinta iyo mutaqiinta si gaara markaa marna waxaa la yidhaha maciya caama oo lama kala lahaa alam taclam ana allaha lahu ma fi alam taclam أن الله له ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم خلقي قولنا ألا لجرة سدو لجرة بالسمع مقلبك لجرة ومغلية ماذا يدنا شوقان والرؤية أرق وأركية كنت بغدي كوسترانية كن قد إلا والله الصعودة إيا والعلم أقال صدح عزوك لجرة يوه taasi waa tii guudo gaal iyo islaam ilahay waa la wada jiraan waa wada arkaya waa wada maqlaya waanu u warhayaayo waa xogogaal waxaa jira mid muslimku la dheeryahay qofka muuminka ee mutaqiga muxsinka ahi waa maxay maciyatu nusrati wata'yiid ilaahay baa kuu hiilinaya oo ku garab taagan taas isagu gaalku shaqo kuma leh waana ta aayaddeenu ka hadlayso ina allaha maca aladiina ittaqow waladiina hum muxsinuun mar kale ilahay wuxuu le watawakal cala alcasiiz alraxiim talada waxaad u dhiibataa oo arrinkaaga oo dhan ku ururisaa oo faraha uga qaadaa allaha casiiskae awoodda badan ila waa taqaanaayo hawl markaad qabanayso ama markaad hawl cid u dhiibayso yaa loo dhiibaa mid awoodu leh mise mid daciifoon qaban karayn ya awoodu leh awooddaa la eegaa ma odhan kartid hawl culus ninaan taalba haynin sidaa awgeed ilaahay muxuu soo sa muu odhanin watawakal cala allaahi ama cala araxmaan araxiim cala alcasiis arrintu awood baa u baahantay allaha awoodi u dhan tahay een waxba ka maqnayn taladaada u dhiibe ee isagu hagaajinaya ee weliba arraxiimi naxariisanayee kuu hagaajinaya adiga alladii yaraak maxalu shaahidku waa halka alladii yaraaka allaha kula socda ee ku daalacanaya xiina taquum markaad salaadu taaganta culamada qaar waxay dhahan salaatuleylkay ku gaartay habeenkii markaad salaatuleyl tukanayso allaha kula socda culamada kar waxay leeyihin maya salaadoo dhan qowlkaasaana xoog badan waayo alluhu salaadoo dhan markuu ilaahay kula socdo deeta habeenkiina uu kula soconaya waajib iyo sunnaba ilaahay waa kula socdaa wuu ku daalacanaya wataqallubaka fi saajidiin inay waajib tahay waxaad ku garanaysaa wataqallubaka fi saajidiin salaadda waajibka ah ayaa jamac lagu tukadaa kuwa kale inta badan taraawiix haddaanay ahayn waxa gaar badan inaad guriga lagu tukado oon waxba la jamacsanin innahu huwa samiicu alcaliim saddex arrimood waa araggii iyo maqalkii iyo ogaalkeenu sheegaynay ayaa aayaadku isku dareen mar kale ilahay wuxuu leeyahay wamaa takuunu fii shani wixii wax arrin aad ku jirto noocu doona ahdo arrin adiga ku khuseeya iyo mid guud markaad arrin ku jirto iyo wamaa tatluu minhu arrinkaa aad ku jirta wixii khuseeya ead akhrideen min qur'aanin qur'aana iyo walaa tacmaluuna min camale wixii camalee samaynaysaan ilaa kunnaa waxaanu nahay calaykum korkiina shuhuudan qaar maraga oo markhaati oo xaadira id tufiiduuna fiihi markaa ku dhex jirtaan ilah wuxuu leeyahy arrin kasta haddaad arrin ku jirto haddaad qur-aan akhriyayso haddii camal kale aad qabanayso ilaahay subxaana wa tacaala waa kula socdaayo marna ishiisa ka libdhi maysid subxaana wa tacaala waxaa laga faa'iidayaa marxalat alixsaan markaad marayso waxaa laga faa'iidaa inuu qofku hagaajiyo cibaadada inuu ogaado in ilaahay daalacanayo inuu ogaado in ilaahay marnaba aanu ka mooganayne warkiisa u hayo والدليل من السنة إحسانك وحا أدليل حق السنة رسولك حديث جبرائيل المشهور حديث جبريل المشهور كأه jibriilna waa loo akhriyaa jibraaciilna waa loo akhriyaa can cumara radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi baynamaa xilli xadiiskani waa xadiis macruufa oo waxa la yidhaha waa axadu arkaani alislaam waa axaadiista la yidhaahdo shareecada islaamkay soo ururiyey ayuu ka mid yahay waana xadiis macruufa waa aynu dul marayna baynamaa xilli naxnu annagu juluusun aanu fadhino cinda rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahayna og fadhino daata yowmin maalin maalmaha ka mida id xilliga طalaca calaynaa waxaa nagu soo baxay rajulu nin shadiidu bayaadi iyaabi waa sifa mushabaha shadiidu bayaadi iyaabi maryaha caddaantoodu ay aad u daran tahay maryahooda- maryihiisa aad u cad shadiidu sawaadi shacar timihiisuna aad bay u madooyin laa yuraa lagama arko calayhi korkiisa aharu safari raadkii safar lahaa socotada eh, raadkoodii lagama arko walaa yacrifuhu ma garanayo minaa annaga axaduna cidinana garan mayso oo waa nin indhahay ay ku wada cusub xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiy sala allahu caleyh wasalam oo fa asnada wuxuu u tiiriyey rukbatayhi damiirka waxaad u celisaa jibriil hada hore rukbatayhi labada labadiisa jilib waa jibriile ilaa rukbatayhi labada jilib ee rasuulka ayuu saaray rasuulku saasuu u fadhiyey ee fadhiga la dhaha murabaca caguu isdhaafiyey marka labadii jilib ayuu labada jilib u saaray wa wadaca kafayhi labadiisa calaacaloodna wuxuu saaray calaa fakhidayhi waxay culimmadu isku raacsan yihiin kafayhi labada calaacalood waxaa loo celinayaa jibriil waa jibriil gacmihiisii calaacalihiisa ayaa wuxuu saaray calaa fakhidayhi taa dambey dood weyni ka taagantay waxay leeyihiin fakhidayhi bawdihiisuu saaray jilbihii rasuulka ma saaray sala allahu caleyh wasalam gacmaha rasuulka muu gaadhsiinine halkanuu saaray bawdihiisa waana qaabka ugu fiicanee loo fadhiisto wejiguna in yar buu kala yar durugsanaanaya laakiin haddii qolooyin baa waxay yidhaahdeen maya markuu rasuulka jilbihiisii saaray ayuu gacmahana bawdihii rasuulka saaray haddaad qaabkaa tijaabisaan qofku qof kale wejiguu la gelaya wejiguu la gelayaaba madaxaaba laisla gelaya waana qaab aan wanaagsanin xagga su-aasha marka waxay ku fiican tahay oo xoog badan in la yidhaahdo wuxuu saaray ee jilbihii markuu saaray ayaa wuxuu saaray gacmihiisiina bawdihiisa ayuu saartay wa qaala wuxuu uhi yaa muxamed wuu isqarinaya hadduu dhigaa yaa rasuul allah waa la fahmaya isqarinaya yaan la ogaanaya yaa muxamed akhbirnii iiga warran can ilislaami islaamka iiga warran bimacnaa ii qeex islaamnimo waa maxay faqaala rasuulu llahi sal ly slam alislaamu islaamnimadu an tashhada waa inaad qirtid an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabuda oo mutaysta in la caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane wa ana muxameda nabi muxabadna rasuulu llahi rasuulka ilaah inuu yahay waa inaad qirtid wa tuqiima waa inaad hagaajiso asalaata salaada wa tu'tii waa inaad bixisaa azakaa wa tasuuma ramadaana ramadaana waa inaad soontaa wa taxuja waa inaad u qasadaa ood u dhaqaaqdaa albeyta beytka in istadacta waa haddaad awoodo ilayhi xaggiisa sabiila dariiqii loo mari lahaa iyo awooddii lagu mari lahaa waa haddaad haysat waa qadiyaddan xalayta ka warramaynay ilaahay wuxuu siiyey malaa'igta waxaa la yidhaha qudrata tashakul awood isbedbedelid waxay awoodi karaan oo ilaahay siiyey inay iska bedelaan suuraddii malagnimo oo isu bedelaan suurad bashar bini aadan in badanna waa samayn jirayba jibriil ee waxaanu isku shabihi jiray marar badan dixyata bnu khaliifa saxaabiga la yidhaha ayuu isku be- ayuu isku isku eeneyneyey- isu ekeysiin jiray culimadu waxay isweydiiyaan marka uu isbedelo shakligii malagnimo markuu iska bedelo ee uu isu bedelo shakli bini aadam shakligii iyo qaabkii malagnimo miyay baabaaday se waa baaqi way sii jirtaaye shakli kalea laga dhambalay iyo qaab baa laga dhambalay waa ay ka hadlaan aad bay uga hadlaan qole waxay leeyihiin maya baaqi baa sii hadhayoo qayb ka mid ah baa xaddii weynay qayb baa isbedelaysa markaasay leeyihin taa waxaa ka dhalanaya laba nafood inay ku kala jiraan nafna ay ku jirto baaqigii hadhay hee nafna halkan lugaynayso mana dhacdo tacadud alanfus wax la ydhaha ma dhici karaan waayahay haddii qaybtii hore baaba'dana maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya in suuraddii alla ku abuuray jibriil ay baaba'day oo suurad ibni aadamu noqonayo adugu waa dood dheer laakiin waxay ku ururiyaan ilaahay qaabku odhanayo subxaana wa tacaala waa qaybi isagaa yaqaana ilaahay isagaa yaqaana arrin aynu geli karno ee in la galaba may ahayn markaasaa magaaladu waa magaalo yar waa madiina intay joogtaa waa is wada garanaysaa maca daalika ninka socotada ah ee mihii soo lugeeyey waa la yaqaanaa maryihiisu waxoogay waxay yeelanayaan midab casuusa timihiisana waxoogay boodhaa fuulaya haddii laakiin la arko qof aad u wirwirhaya macnahedu waxa weyan waa inaga inaguban idhaahno hee war qofku aaminkaan soo galay oo raadkii socotaba ka da baabuur buu saaran yahi waxa weyan safarba kaama muuqdee ma xaafaddii baad tagto miyaad soo qubaysatay sore maya macnahedu waxa weeyaan qofku markuu magaalada ka soo baxo ee iska soo maydho soo hagaajiyo iyo markuu socotay iyo way kala duwanti marka waxa isugu kaaya darsamay buu leeyahay cumar ninkii oo aanu safarba ka muuqanin ila waa jibriilo meel dhow isku soo bedelay waxbamuu soo lugaynin haye iyo isagii aanaan garanayn waayo hadduu magaalada joogo uu degan yahay waanu garan lahayn dabeetana rasuulku uu fadhiistay sala allahu caleyh wasalam hawsha uu socdaa waa maxay waa tafqiihi اnnaasi fii amri diinihim sida xagga dambe ku arki doono umuuraha diinta ayuu saxaabada baraya su'aalo ay u baahan yihiin ayuu rasuulka hordhigaya waxa ugu horreeyo weydiinaya markuu qaabkaa ula fadhiistay ayaa wuxuu leeyahay islaamnimada ii qeex ma huwa alislaam rasuulku wuxuu sheegayaa waxaynu soo marayno oo ah maxay arkaanu lislaami alkhamsa ashahaadatayn iyo alsalaa iyo alzakaa iyo alsiyaam iyo alxaj wuu ka gudbayaa laakiin siduu uga gudbayaa qadiyad ka cajabisoo ka yaabisay saxaabadii qaala wuxuu ihi sadaqta waa runtaa waa runta ayaa yidhaahdaa qofka kaa aqoonta badan ee ku imtixaamaya macallinkaagu markaad garato waad garatay khayr allah ku siiyo wuu ka aqoon badan yihi laakiin ninkan caraabiga ahee weydiinaya inta uu rasuulka weydiiyo inuu haddana yidhahdo runtaa weeye kaanama uu ka cilmi badan yahy ayaa la yaabeen marka wuxu uhi facajibnaa lahu waxaanu la yaabnay yas'aluhu waanu weydiinayaa wayusadiquhu haddana wuu rumaynaya hadduu garanaya mu iska aamuso ayaanu isweydiinay buu leeyahy qaala wuxuu uhi faakbirnii iga warran can iliimaani iimaankana iga warran qaala an tumina waa inaad rumaysid billaahi ilaahay iyo wa malaa'ikatii malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubta alla soo dejiyey iyo wa rusulii rususha uu soo diray iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaame wa tu'mina waa inaad rumaysid bilqadari qadarkana waa inaad rumaysaa in ilaahay sii jaangooyey oo arrimaha uu ka faaruqay oo sii habeeyey khayrihii kiisa khayrka ah ee adiga kaa farxiya iyo wa sharrihii ka adiga kaa naxiyee xaggaaga sharka ka ah qaala wuxu uhi sadaqta qaabkiisa uu socdaa waa runta taasna waa runta qaala wuxu uhi fa akhbirnii iga warran can ilixsaan qaala wuxu uhi an tacbuda waa inaad caabudid allaha ilaahay kaannaka sidiiyood taraahu aad arkaysid fain lam takun haddii aanad ahayn taraahu mid arkaya fainahu ilaahay yaraaka isagaa ku arkaya marka wuxuu ka warramay shan arkaanulislaama iyo lix arkaanuliimaana iyo ruknu waaxid lixsaan waa labiyo tobankii rugni ee islaamnimada labiyo tobankii rugni ee islaamnimada ee kala sarsareeyey shanta ugu hooseeya oo arkaanulislaama lixda ku xiga oo arkaanuliimaana iyo rugniga ugu sarreeya qibmada ah oo ah maxay rugn alixsaan qaala wuxu uhi fa akhbirnii can isaaca saacadda iga warran goormay dhacaysaa waa tawqiiti saaca ma aha hawlka iyo qaabka u dhacaysa iyo culayska leedahe iga warran taa rasuulku uu haya sala allahu caley wasalam waanu u sheegi laha laakiin wuxuu leeyahy tawqiita asaaca qiyaamuhu goormu dhacaya qaala wuxu uhi malmas'uulu canhaa ka la weydiinayaa ma aha biaclama mid uga aqoon badan min asaa'ili ka weydiinaya ka wax weydiinaya iyo ka la weydiinayaa iskuma dhaamaan isuma aqoon badnin waayo qaala wuxuu uhi haddaba haddaynaan isku dhaamin oo ilaahay la gaar noqday fa akhbirnii waxaad iiga warrantaa can amaaraatiha calaamadaheeda qaala wuxu uhi an talida waa inay dhasho al'amatu addoontu rabbatahaa sayidkeedii waa inay dhashaa wa an taraa waa inaad aragto alxufaata kuwii cagaagnaa alcuraata ee qaaqaawana alcaalata ee caydha ahaa ricaaca shaayi adhijirta ahaa oo yatadaawaluuna ku dherartamaya filbunyaani dhismaha ku dherartamaya hebel baa kaa guri dheer iyo hebel baa kaa guri dheer ee qaala waxa uu yidhi intaynaan gaadhin markuu intii hore ka soo gudbay baa wuxuu leeyahay bal qiyaamaha iyo wakhtigiisa ii sheeg rasuulku wuxu uhi sala allahu caleyh wasalam adigaaga i weydiinaya iyo aniga lay weydiinayaa iskuma dhaanno waynu ka simanay xagga haddaba haddaynu kaa ka sinaanay fa akhbirnii can amaaraatiha calaamadaheeda ii sheeg amaaraadna waa laydhaa ashraadna waa laydhaa ashraadi saaca calaamadaha qiyaamaha ashraaddana sida macruufkee la yaqaano waa laba alashraad alkubraa calaamadaha waaweyn oo iyagu dhaca qurba qubayla assaaca marka saacaddu soo dhowdahay ayay dhacaan dajaal soo bixidiisa yaajuuj iyo maajuuj daabadda dukhaanka arrimo badan weeye laakiin waxaa muntashira alashraad asuqra calaamadaha yaryar oo kuwani ka mid yihiin oo nebiga sala allahu caleyh wasalam soo diriddiisu ay ka mid tahay soo diriddii nebiga la soo diray kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo afartan sannadood ka hor ila dhowr iyo afartan markaan leenahay waxaa lagu darayaa saddex iyo tobankii makana waa lagu dara bicsadii ilay taynu tirsanaa waa maxay waa hijradii marka waa in lagu daraa saddex iyo tobankaana intaa ka hor baa la soo diray haddana muxuu lahaa bucistu ana wasaacati ka haatayni annagiiyo qiyaamaha saasaan isku nahy oo soo kala yafaana horrayna in yar baanu waanu waxaan isku haynaa seebkaan isku hayna iyo waxaa ka mid ah inshiqaaq alqamar iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar rasuulku wuxuu sheegaya sala allahu caleyh wasalam laba arrimood an talida alamatu rabbataha addoontu inay dhasho sayidkeedii culimmadu markay macnaynayaan waxay saaraan macnayaal doora waxaana ugu muhiimsan laba macne macnaha koowaad waxa weeye in dagaalladu bataan axaadiis kalaa sheegtay dagaalladu intay bataan dadku aad isu laayaan lays addoonsado addoommuhu fara bataan lasii kala iibiibsado addoommaha oo wiilku hooyadiioo la addoonsaday oo aanu garanayn uu soo iibsado oo addoonuu ka dhigto addoonuu ka dhigto waa la yidhi waana dha waana dhacaysa waxaa kaloo lagu macneeyey cuquuqaa badanaya cuquuqa waalidinkaarnimada ayaa badanaysa markaasaa wiilku wuxuu la dhaqmayaa hooyadii sida addoontoo kale mar iimee kaa wadeys ma i maydhay raashinkii meeye beriisi maxaad iga soo guri weyde midax ma lehe ku soo celi san iyo san yeel addoontii si addoontu u diranayaa hooyadii ma dhacda mise ma dhacda dhalinyaro way dhacdaa waabuu canaananayaaba harma lacag baa siisay makhaadimad baayoo bisha akhirkeedaad lacag u dhiibtaa maya miyaanay hooyadii ku dahatay ahayn miyaanay adduunyada ku keenin miyaanay ku ilaalinayn intaad u shaqayn layd hooyo aan cagahaaga maydho hooyo aan maryaha kuu maydhan adiga ku kaaweedeeyo waabuu qaanabayaaba madoobiilihiisiiba subxaana allah waa wax la yaab leh marka qaabka loola dhaqmayo ayaa isbeddelaya bay leeyihin markaasuu qaabkii addoonta ula dhaqmaya waana qadiyad inkaaro khatara weeye aad in looga taxadiro oo la iska ilaaliya ayaa fiican oo dhallinyaradu ay xaqa waalidka gartaan oo qofka ilaahay hooyadii nooleeyaa waa albaab janno oo u furan axad ala'imma a'immadii islaamka ka mid ah ayaa hooyadii dhimatay aad buu ilmeeyey u naxay oo aad u aad buu u murugooday deetna waxa lagu yidhi dee dadku waa dhintaane wuxuu yidhi dhimashadoo keliya ka ooyi maaye kaana baaban lii min abwaabi aljannati uqliq waa albaab jannoo iga xidhmay albaab jannoo ii furnaa oon ka faa'iidaysan jiray ayaa iga xidhmay halkaan aad uga tiiraansanya ee uga tiiraansanahay waa halka iyo wa an tara alxufaata inaad aragto dadkii cagaagnaa alcuraata qaawanaaya aradna alcaalata saboolka ahaa ricaasha yaadhi jirka ahaa oo yatadaawaluna fi lbunyaan bimacnaa in xaaladdu isbedeli doonto oo adduunku noqonayo raacsan calaa caqib madaxa iyo mijaa isu rogayo oo dad aan laguba aqoonin magaalo iyo dhismo iyo dhaqaale iyo waxaasi ay ku tartami doonaan oo welibana si aan habaysnayn ugu tartamayaan bilaa macni hebel baa iga sarreeyey dabeetna camaaradda hala burburiyo gebigeedaba suu iga sarrayn karaa waa inaan intaasoo madarado ka sarraysiiya dabeetna markuu ka sarraysiyo kii kala odhanaya soo maqlayaa ma kii baa iga sarreeya haa cagafgeliya gebigeedaba dabeetana waa inaan ka sarreeyaa waayo waxaanay hayn kari jirin may hayn jirin nimcadan may aqoonin way cagaagnaayeen way arradnaayeen mar keliyuunbay ku soo dhacday dabeetana way kala hayn kari laayinoo dhooba iyo dhismo iyo waxaa geliya weeyi macnaheeda maxaa lagu canaananayaa nicmada ilaahay siiyey inay aakhira ku iibsadaan bay ahayd inay janno ku gataan bay ahayd inay diinta ugu halgamaan bay ahayd inay khayrka ku faafiyaan bay ahayd iyagiina guri aan waxba galabsanin oo aan daldillaacin oo aan dadka ku dumayn oo aan cidhiidhi noqonin ayaa ayar la iska burburinaya maxaa loo burburinayaa in hebel laga dheeraado hebelkiina joogsan maayo isagiina nafsa shay buu samaynaya ha la sariidown ila samaa ilaa samada ha la tartamo uun subxaana allah macnaa xooli baa ku dhammaanaya weeye waana dhacdaa iminka dalal badan baa laga sheegaa dalalka naaftada iyo saliidda leh ayaa laga sheegaa inay caankaasi aad u dhacdo oo dhullan aad kusoo baabariisanayso insaanka la baabiiyey maxaa loo baabiyey camaarad qurux badan baa lagaaga dhisay deetna waa hinaaso wuxuu yidhi say u dhici kartaa taydana waxa weeye ha lagaga maartay ha laga wanaajiyo qaala wuxuu idhi famadaa waa tegey falabisnaa waxaanu joognay maliyan waxoogay baanu joognay faqala wuxu uhi yaa cumar cumarow atadrii ma garanaysa min isaa'il qultu allahu rasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya qaala haadaa kaasi jibriilu waa jibriil oo aataakum idiin yimid yucallimukum idin baraya amra diinikum